Bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa diyaargarow ballaaran ugu jira bisha barakaysan ee Ramadaan oo fooda ah inagu soo haysa kuwaas oo si aad ah u iibsanaya agabka loogu talagalay Ramadaanka suuqa weyn ee lagu iibiyo maacunta ee magaalada Jowhar ayaa xilligan laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoogan oo dhanka iibsashada maacunta ah sida darmuusyada barafka midka shaaha kululeysooyinka iyo alaabaha kale ee loo isticmaalo karinta cunooyinka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada jowhar oo ka warbixiyey mashquulka suuqa ka jira iyo waxaa sababay magaceyga waa xasan mamacsan waxaan ku magac dheerahay garanaya waxaan deganahay degmada jowhar waxaan gadnahay alaabta maacuunta ee ramadaanka iyo waxyaalaha qaar oo ugu talagalni hadda waxaan taagannahay bishii shacbaanka alxamdulilah rabbilcaalamiina dadweynahana aad iyo aad waxay u dabaaldegowaan ramadaanka runtii ramadaankii waxaa aad oo aad ee loo talagalay waa sidii tarmuusyada iyo maxay dhahaan alaabta kaleento oo burka iyo waxyaalahaas ruuto waxyaalahaas ayaa macnaha dadka gataan iyo kululaysooyinka alaabtan xamaranka keenaya maasha allah qiimihii hore aad iyo aad ay aagaliidin yihiin sababto tarmuusyada hadda la gadoobo waxaa laga bixiyaa xabadkii shan dool iyo bar mid siddeed doolar la gadaa mid kale waaweyn waa jiraacsan oo baraf oo lagu qaado oo labaad iyo saddex doolar ah kululaysooyin ayaa jiro mid afar iyo tobanaa gadnaa maasha allah midna waxaa la gadaa kuwa yaryara jira iyagan oo afar doolar la gado nuucyadoodna waxaa la gadaa sagaal doolar mid kuwo kalentana waxaan gadnaay toddoba doolar lix doolar sidii u kala weynaa loo gadaa waa qayma aad iyo aad u hooseeyo runtii waxaa jirto danaa jirto macnaa magaalada wixii oo xamar laga soo qaaday agabtiga laga keenay aad iyo aad ay ugu raqiis u yihiin annagana waxaan ku qasbannahay inaan raqiis gadno shacbaankiyaa aad u fiican tahay intaan kaleenta waxaa sugaysa hadduu ilaayara dad aroos qaba iyo waxyaalahaas lala sugaada iyo dad oo meer baadiika imaana oo xoogo wax yaryare oo kaa gadanaya sida baaqolyaal iyo tarmuusyaal xabad xabad oo socda laakiin sida aad iyo aad u fara badan waxay gadmaan xiliga oo shacbaanka mageli gaaro shaqadaan qabto waxaa waaye suuqley suuqley ahay waxaan gadaa maacuun waxaan gadaa tarmuusyaasha shaaha tarmuusyaasha barafka saxanta birta oo oo wax lagu duubo burka tan malawaxa kululeysada cagacajiinka adiga maacuun shay shay kastay ku koobantahabaa waan gadaa wallaahi alxamdulilaah alxamdulilaah walow ayna ahayna sidii horo haddana alxamdulilaah inta ilaahay noocalku way noo gadantaa waxaa waaye sanadanan waa daawba-a iska jiro dadka dalagii ay wax ku gagadan jireen soo bixin waxaan u malayhaa laba fastaloo isku xigta inuu dalaga baaba'ay oo biyo fatahaadna saameeyeen oo wadanka dhaqaalihiisa hoos u dhaceen haddana alxamdulilaahi wixii uun oo tabartooda dadka way gataan waxaa maadaama ay bishii oo ramadaanka nagu soo fool leedahay waxaa nagala iibsadaa oo hadda dhaqaaqooda wax kastoo xoogaa tarmuusyada shaaha iyo jalamadaha shaaha lagu karsada iyo tarmuusyada barafka iyo kululeysada suxuurta lagu shubalahay iyo